guddoomiyihii laga eriyey degmada muqokori ee dowladda federaalka oo waraysi maanta bixiyey ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya jabkii halkaasi ka soo gaaray iyo sidoo kale guuldarooyinkii dabajoogga ahaa ee ka soo gaaray dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya bariga hiiraan maxamed cabdi muco oo ahaa guddoomiyihii hore degmada muqokori ee maalintii shalay ka carray magaaladaasi ayaa waxa uu waraysigiisa ku sheegay in siddeed bilood in ka badan way dagaalamayeen lagaga dilay in ka badan saddex kun iyo siddeed boqol oo ciidan maxamed cabdi mucow ayaa sheegay inuu aada uga shanlaayey in loo adeegsaday qaab amisom ahaan ah sida uu hadalka u dhigay wuxuuna hadalkiisa intaas raaciyey in ay aayahooda ka tashan doonaan islamarkaana aysan diyaar u ahayn dagaal mar kale ay galaan dagaaladii ugu dambeeyey annaga shalaan magaaladii isaga soo baxnay mana rabna hadda xataa inaan dagaal hadda aan qaadno haddana dhaliilo badanoo jira awgeed ma rabna inaan hadda dagaal ku noqono diyaar umani dagaal ma ku gelayno mana ku qaadayno magaaladan al-shabaaba gacanta ku haya argagixisaha gacanta ku haysa waxaa qaldan annaga siddeed biliyo jarjaraan dagaal ku jirnay bardhey lix iyo toban qof aa lagu qiyaasaa isku celaalin dadka naga dhinta markii la fiiriyo siddeed bilooda marka bardhey lix iyo toban qof ay dhimatay imisaa gaari karaa dadka ajaaslada haddaba waxa uu guddoomiyihii hore ee muqokori sheegay in siddeed bilood in ka badanna way dagaalamayeen maalinkii celcelis ahaan laga dilayey lix iyo toban askari haddii aynu xisaabino hadalka guddoomiyaha degmada muqokori ee ah in siddeed bilood in ka badan oo ay dagaalamayeen maalinkiiba laga dilayay lix iyo toban qof aynu kasoo qaadno siddeed bilood siddeed bilood lagu dhuftay soddon maalimood waa laba boqol iyo afartan maalimood laba boqol iyo afartan maalimood haddii maalin walba lix iyo toban qof ay dhimanayeen waxay ka dhigan tahay saddex kun siddeed boqol iyo afartan askari wuxuu sidoo kale guddoomiyuhu sheegay in aysan tabar u haynin xarakada shabaabul mujaahidiin oo uu sheegay in uu maraykanka maaro u waayey in marka aan waxaan la diriraynaan argagixiso caalamiga ay tahay oo amerikaan haddii saaka ku kacaan xataa usan waxba ugu ole in annaga gumac risaaseed oo la rido oo ama annaga nalagu dilo ama annagu waan wax ku dilno keliya naloo soo dhiibaa dowladda soomaalida nagu amisoomna ma nihin ciidanna uma nihin daraata baabuurteenaan jakda uga soo wada tagnay sida allaana awgeed dhaawacian waxaan ku qaadno weyne toban mas-uuliyadooda soomaaliyaan miseju qornaan u dirnay aan idhi shidaal noo soo dhiiba annaga degmadeenni waa laga qaxay ajibida xitaa waa laga siiyey hal xabo oo liiter shidaalana ka maanaan helin annaga marka dadka biniaadamka inuu xisaabtamo waa loo baahan ya waa xisaabtanay annaga amisoomna ma nihin oo lasoo karaystay hirshabeelle waxbaba kama helin dowladda soomaaliyana xabadaan ka helna xabadun waxay dishaa ma waxba ma noolayso ama annaga nalagu dila ama annaga wax ku dilayn logistiga dagaal u baahan yahay in mise uleegayaad sileeda hal xaboo kale kama hayno annagana xabad amxaarada xabad bixida etoobiyankana hadda laga hela marka u tagto rasaasad isku disha kuseynaysa iyaduna soomaali meeqaa ka dhimatay leedaha anay hay kala saarin khasaaraha ka dhasha annagu hadda daashay sheegna cid wax noo soo celinaysaa ma jirto marka taasi calaacal annagu ma calaacalayno maya taliyo waa ku geeriyooday dagaalka nin qaaliya u ahaa annagu danaheenna waa ka tashanaynaa waxay noqotaan haddii ilaahay ilmo la